gabadhan shalay asbitalka lasoo gaarsiiyey meel miyigaa laga keenay oo antaral antaralo la yihaa magaceeda waxaa la yidhaahdaa salaado cabdi odwa waxaa la keenaa iyo xaalad aada u daran ku jirto oo dhiigbax badan oo jiro oo gabadha aada iyo aada xaaladeeda u dhiidato isla markiina loo keenay isbitalka dhakhaatiirta shalay ayaa laga garay waxaa mataqana aada isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo maadaama xaalad ay ku jirtay xaalad aada udhig u dhigbaxayso xanuun badan u ahaayo shoog ay ku jirtay gabadhii dhibaato xaggiia maarata kaadida xataa ay ku cesoontay oo aan kaadin karin maarata arrimahaas oo dhan oo dhibaato oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa ay kasii daran tahay markii la keenay isla markiiba waxaa loo sameeyey in gabadhii la badbaadiyo la joojiyo dhiiggii la qaliin lagu sameeyo xayiidkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggi la joojiyo isla markaasna dhiig lagu shubo waa gartay marka gabadha da-deeda maxaa lagu sheegay gabadha toban sano jir waaye waa gabar aada u yar marka de female genetal muterationkan ama f g n ka ama gudniinka fircooniga runtii waxa weeye waa dhibaato aada iyo aada maaragtay waxay u dhibaataysaa gabdhaha dadkana maaragtay soomaalida maanta kama haraan gabadhi maaragtay waxay u geysanaysaa dhibaato aan ka harin xanuun aan weligeed ka harin iyo dhaawac maskaxeed oo aan ka harin iyo inay infectionada maaragtay h i b iska iyo cudurada kale oo lamid ah in maadaama qalabka la isticmaalayo oo qalab steral oo ayn wax lagu gudayo maala gabadhii uu ku dhaco isla markaasina gabadha ay lafteeda ay noqoto qof uwil ina cuduro badan kale oo kala duwan ay qaado xagga kaadida inay ku xiranto oo dhibaato badan ay kasoo gaarto xaggaasi axmed waxaad ka warantaa gabadha waxaad ii sheegtay in xaaladeedu ay aada halis u ahayd ay dhiig baxaysay dhiigna lagu shubay hadda xaaladeeda maxaad ku cabiri kartaa weli isbetelkay taallaaye adeed hadda aada iyo aada u wanaagsan tahay hadda xaaladeeda way soo fiicnaanaysaa maadaama hadda dhiigbixii uusan jirin oo hadda dhiig dhiigi la joojiyey isla markaasina dhiig lagu shubay maadaama marka hore anemiga ay noqoto oo aada ugu dhiigbaxday marka xaaladeeda hadda stable iyo kusoo noqonaysa xaaladdeeda mar mar ka dambaysa kasii wanaagsanaysa marka ma qofkii ugu horeeyey ee dhibaato xagga gudniinka ah cisbitalka loo keenaa magaalada beledweyne gabadhani maya maya ma aha dhowr jeer oo kale gabdho saas oo kaleento dhibaatada ay soo gaartay ilmo saas oo kale waa naloo keenay gabdhaha saas kale kusoo dhacday sidan oo kalean loogu gurmaday wax hadda aan ognaha isbitaalka marka lasoo gaarsiiyo ku dhintana ma jiro laakiin waxaan ogeynaa waa ka jiri karaan oo la qarsaday oo maarata saas oo kale dhibaatada ay u noqotay inay ugu dambeyn ay u dhintaan marka qiyaas ahaan imise gabdho oo la guday oo dhiigbaxa gabadhan oo kale uu soo gaaray oo aada badbaadiseen ayaa cisbitaalka laydin keenay haddaad tiro ahaan haysid tiro ahaan ilaa toban gabdhood gaarayaan in ka badan oo wakti kala duwan maarata marba wakti kala duwan laloo keenay oo isku wakti ma ahayn marka waana alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa waa loo gurmado waana la badbaadiyaa sababtoo ah dadkan dadka aqoonta ku liyato waxay samaynayaan guddiinkaas sooniga markaas ayaa markaa loola soo cararaya isbitalka maadaama qofka u dhigbaxayo oo dhibaato weyn ay hayso marka adinka maadaama adinka laydinkula soo cararayo dhibaatadii marka la geysta kadib dadkii xalinaya adinka aad tihiin waalidiintu markay idin keenaan gabdho sidan oo kale u dhiban talooyin ma siisaan ku saabsan gudniinkan fircooniga ah halista uu leeyahay oo markaasba arkayaan iyo dhibaatada mar walba geysan karo inaanu sinaba u fiicnayn waalidiinta ma u sheegtaan markay idin keenaan ilmahoodii oo taag daran waa wacyigelinaa qaybo waxaa jira haddaa isbitalku wuxuu leeyahay gabdhaha f g m-ka iyo iyo maaragtay ka shaqeeyo oo ayaga laftooda wacyigeliyo gabdhahaas ayaa wacyigeliyo maamada wado iyo waalidka wado intaba waa la wacyigeliyaa waan u sheegnaa dhibaatada ay leedahay inay dhibaato badan inay kasoo gaarayso oo qofka u dambeyn ugu dhiman karo ayagana indhahooda way ku arkeenba dhibaatada ilmaha soo gaartay dadka kole dhibka uu soo gaaro dambas waaa ka dab waxaa ka leexdaa qofka dambashiisa waxaa dib ugu noqon maa laakiin dad kale oo haddana oo aan ogeyn ayaa haddana hooshii ka sii wadanaya laakiin waan u sheegnaa hadda gabadhan yare cisbitalka taalla ee dhiigbaxeedii aada joojiseen rajo intee leeg waad ka qabtaa in ay badbaado oo ay lugaheeda ku socoto o isbitalka ka baxdo wallahi rajo weynaa insha allahu ka qabnaa bismillahi ilkariim aaday u fiican tahay hadda maanta iyo shalay marka la keenaya aada u kala duwan tahay in badan oo ayada lamidana sidaas oo kale ayay ayadoo lugahooda ku socda oo nabad qaba ay ka baxna isbitalka waan rajeynaynaa inay maarata dadka soo gaaray ilaahay uu insha allahu tacaala u ka aasin doono waxaan diyaartaynaa ilaa muddo isbuuc ilaa inay u ballaan isbuuc inay ku qaadan doonto inay joogto dalka